Waxaa biyo-yari baahsan laga dareemayaa ceelasha biyaha ee ku yaala degmada Aadan Yabaalo ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dadka ku nool oo xoololey u badan ayaa aad u sharaxaya biyo-yarida ka jirta iyaga oo sheegay in saacado badan loo socdo.
saddex saaca loo socdaa ceelkan saddex saacan waa soo aroornaa biyuhiisuna waa nagu yaryihiin marmar ceel kale ugu aroornaa in biyuhiisa nagu yaraadaan aba naga go'yo marka ceel kalena waa ku yaalina macnaha waxaa tabartiyaa nagu liidata raacada baa tabartaa ku liidata inay ku samaysan lahaayeen marmar waxaa dhacda waa go'yaa ayaana lagu oonaadaa markii lagu ogonaado kabacdina uun iyo uun maaragtay sheeg ee iyo uun laysku noqdo dad muslima noo kaalmeeyaan haddii ilaahay raada aan aan ku xiranaa dhibab nagula sameeyaa marka biyuhiis waa yar yihiin haddii maaragtay ummaddu noo samay hayso iyo sheeg islaamkaas noo samay hayo ceelal ceel kaleeto waa u baahanna haa walaal waa sax meeshan waxaa looga soo orooraa saddex saac ilaa muddo gaarayso afar saac waxaa la yidhaha meeshan ceel soolar waa kana waa taagannahay qoraxduu ku shaqeeyaa marka oo ay hugaanta ay jirto biyo fiican xataa ma lahan waa lagu lugoa aniga xataa waxaa ka mid ahay dadka soo aroora soona afar saac ilaa shan saac u socda beledka soo socda ceelka biyo fiican ma lahan halkan hadda taaganahay waa kaxda ceelka biyuhu waxay ka mid yihiin nolosha bini'aadamka haddaysan meeshaani biyo lahayn in cid ku noolaamayso meelaan biyo lahayn aadan yabaal waxaan hadda jooga waa geel iyo dadkii soo dhaanshay waxaa laga yaabaa afar saacadood shan saacadood dad geel soo dhaaminayo oo soo fuliyey in ay joogaan haddana biyo la-aanay ugu imaanayaan haddii qof soo socota afar saacadood oo soo fuliyey haddana biyihii ay cariir yihiin waa dhibaato kadarna magaalada caawa hal saac haddii la gaaro wax biyaa male iyadoo hal saac biyo aansan la helayn ay haddana biyihii qaraar yihiin in nagala soo gaaro oo biyana loo sameeyo oo maamulka haddii ilaahay yidhaahdo dowladda iyo kuwa hirshabeelle intaba ay ay noo sameeyaan saasaan ka doonaya baaqa aan uga dirayno waxaa waaye in biyaha noola soo kordhiyo oo noogula noqo oo biyo fiican ka helno oo ninka la yidhaaho meeshaan aanan kusoo lugoyn oo biyo fiican la siiyo waxaan u baahannahay ugana baahannahay dowladda federaalka soomaaliya inay u keento reer aadayaba ceel si kastaba dadkan ku nool degmada aadan yabaal ayaa wajahaya xaalad biyo yari kuwaasi oo hay-adaha ku shaqada leh ka codsaday in ay ceel uqdaan